marka ilaahayaa wax walba awoodo ilaaha wax walba ii keenay ilaahana wax walba awoodo muslimiinta waxaan ka codsanayaa ubax cabdulaahi nuur waa hooyo soomaaliyeed oo danyara lana daalaadhacaysa xanuun ay sheegtay inaysan iyadu awoodu lahayn la tacaalistiisa hooyadan oo ka timid kaakuma haatanna ku sugan magaalada nairobi ma jirto cid ehel iyo qaraabo ah oo daryeelaysa waxa ay dulsaar ku tahay qoys soomaaliyeed oo ay deris ku ahaan jireen kaakuma una dhaqi jirtay dharka si ay uga raadiso nolosha maalinlaha ee qoyskeeda hooyadan ayaa sheegtay inay la xanuunsanayso buro toddoba kiilo ah oo kaga taalla kelida walwalka hooyadan haya kuma koobno oo keliya xanuunka ay dareemayso balse waxaa ugu darsamay sagaal caruur oo maati ah oo ay dhashay iyo aabbahood oo xanuunsan oo ay kaga soo tagtay xerada qaxootiga kaakuma waxay ii sheegtay in si maalinla ay u soo wacaan carruurteedii oo leh hooyo goormaad noo soo laaban dadka soomaaliyeed ee islaamka ayay ka dalbatay in laga gacan siiyo qaliin ay dhakhaatiir kala duduwan oo hooyadu ay booqatay ay ku sheegeen in nolosheeda ay ku badbaadin karaan bismillaahi raxmaan raxiim waxaa lay dhahaa ubax cabdulaahi nuur waxaan ka imaada kaakumo aan xanuunsanahay oo buro weyn ay ugu taallo oo todoba kiilo ah oo dhakhaatiirtii dhan a kulligood ay wada dhaheen in la obrooshimo ma ogiye wax kale oo daawo ah ma lahan marka mana awoodo inaan is obrooshimo oo lacaga isku obrooshimo ma haysto ilmo yaryarna waan korsadaayo maaragtay ilmihii yararka ah waan kasoo tegay kaakuma uga soo tegay walaalahayga oo muslimiinta ahoo jooga waxaan ka codsanayaa in ay isaacideeyaan oo ay igu saacideeyaan in lay obreshimo saddex dhakhtaraan tegay saddexda dhakhtar waxaa la dhahay in lagu obreshimo ma ogiye buradana waa burada fidaysay tii yareed ma ahin tii biyaha ma ahina lay dhahay marka waa tanaa buradii warqadaheedi waa wada haystaa warqadaha marka bal noo sharax warqadahan mid waxaan ka galay cisbitaal oo la yidhaahdo kaakumo kuwan kalena waxaan ka galay mid laba waxaan ka galay nairobi labadaba waxaa lay dhahay midda naagta oo hindiida waxay tiri waa in lagaa obreshimaa sida dhaqsida badan waa kiilo weyn tahay oo waxaa waaye kiiladeeda waa toddoba kiilo cuntadaada xataa cariiriyay geli rabtaa marka xaaladaadana waa bariga dhexe marka ilaahayaa wax walba awoodo ilaaha wax walba ii keenay ilaahana wax walba awoodo muslimiinta waxaan ka codsanayaa in ay maaragtay isaacideeyaan labada dhakhtar aan tego oo nairobi waxaa lay dhahay operation waayo wax kale ma lahan daawo kale ma lahan marka in lay saacideeyaan rabaa walaalaha muslimiinta ah waxaan ka codsanayaa inay isaacideeyaan oo wax alla waxay ii qaban karaan ee ii qabtaan waxaan kasoo tegay sagaal caruur ah oo midka ugu yaryahay afar jir yahay oo haddaba maanafeyskiisi adduunyadiisa aan wato marka waxaan rabaa in la maaragta laysaacideeyo lagu sheegay marka qiimaha inta kuu baxaysa dhakhtarka haa saddex kun iyo shan boqoloo doolar ay dheheen laakiin ani ma awoodi marka walaalahay muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay isaacideeyaan oo wax ay ii qabtaan oo maaragtay sida dhaqsida badan leh inaa igu saacidaysin oo dhaqsi layga qalo lacagta marka waxaad haysato ooad leedahay ama dad ehela ku siiyey ama cid kale aad ka heshay ma jirtaa ma jirtaa waxaad dad ehela ka heshay ama aad ka haysatay mise waxaad leedahay wax aan gacanta ku hayo male wax aan gacanta ku hayo ma lahan xaafada oo waxaan kusoo degay muslin ahaan kusoo degay marka waxaan u baahanahay in lay saacideeyo shilin aan awoodo ma lahan qaxootigaana ka soo baxay dhowr sanayna igu taallaa awal ma aana ogeyn haddaa ogaaday adi muddo waxaa ogahay hal sano iyo bar aan ogaaday culays badan neeftuur badan ma aragtay cuntada xataa aan cuni karin waxyaalaha qaarkood biyaha markaa cabo camal caloosha ina xoogaa inay idbirayso waana haddaan jiifto waan dareemaya haddaan riixo waan dareema wixii haweena xataa oo aan tuso way naxayaan waxay leeyihin waxaan waa hilib weynaado oo buro ahoo caloosha kasoo dhex baxay marka naagta bakistaanka ahoo hindiyada ahoo meesha ugu fiican oo nairobi ugu fiican waxay dhahday waxaan waa wax hilib bahalki maxaa la dhahay buro ah saddex meeleyna kaaga taallaa waynankeyna ka badatay toddobada kiila ugu weynay dhehday marka anigana waxaan ka codsanaya muslimiinta inay isaacideeyaan oo wax ii qabtaan wax alla waxay tari karaan muslimiinta inay wax ii qabtaan oo sida dhaqsida badanleh ay ugu saacideeyaan ciddii rabta hooyadan inay caawiso waxay waxay awoodaan ugu soo hagaajin karaan nambarkeeda oo ah qofkii inuu caawiyo rabo oo muslin ah sida dhaqsida badan leh waxaan iga codsanayaa lambarkayga waa siro seven tenty six siro six fifty one seventy two eber toddoba labaatan iyo lix eber lix konton iyo kow toddobaatan iyo labo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi marka aad isu naxariisataan addoommadaydow ayaan anigana idiin naxariisanaya hooyadani waxa ay ka sugaysaa ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa in ay caawinaad la soo garab istaagaan yuusuf gaas star f m nairobi